waxaan rabaa maanta inaan meeshan ka ilaamiyo arrimo ku saabsan xajka twenty twenty three waqtigii xajka waa la gaaray wuuna bilowde wadamaha kale adduunka way dhameyn laakiin kenya weli way marka in alla ninka rabo anuu xajka sanadkan twenty twenty three aado waxaan u sheegaynaa waktiga u dambeyso xajka visada la bixini waa shawaal dhammaashadeeda waxay ku aadantaha saddex iyo labaatanka bishii shanaad marka maxaan ka codsanaynaa in alla ninka raba xajka inuu aado wixiise inuu diyaar ka dhigto agentiyii la abrove gariyey u tago lacagihii bixiyo baasboorkiisa diyaar ka dhigto meeshii lagu gaaro shawaal dhexdeeda arrimahaada o dhan inay diyaar yihiin oo tegista keliya aad sugayso arrinta maxaa keenay twenty twenty twenty twenty one xaji ma jirin dadkii baa isku batay marka meeshii mina waa meel yar dadkana cadad lagu batay waa lagu tartamiyaa haddii kenya ay wakti fiican lacagihii ay dir waayaan oo sacuudi loo dir waayaan waxay tusi markaa dhulka ay degi lahaayeen inay waanyaayeen oo bannaanka lagu xidho waxaan ka codsanayaa ajentiyihii iyo dadkii xujaayidda sanadka rabaa inay tagaan shaqadaa waa inay deg deg u qabtaan midda labaad agent oo dhan maho waa waxa qaaday waa specific agent dad baa jiraa la siiyey license waa inay dadkaasayto aada la xiriirto boqol broka waa meelaha ordayn oo baasboorha inta dadka aruuriyaan baasboorihii dhiteen gelin yayin waktigai ugu dhammaadaha dhowta la ordi la dhihi xaji baan ukici agentka kuu imaani midda u hore waa inaa ogaato ma nin la register gareeyaa waa inaa weydiiso licensiska tan labaad agentka igu kuu imaado uu baasboorkaa qaadi mise lacaggaa bixini waa inaa resiidkaa ka qaadato tan saddexaad waa inaa agreement la gasho oo qoraal eh oo uu ku leeyaho waktiganaa bixaysaa meeshanaa jiifanaysaa lacagta laga rab waa intan intanayto waxaana lagu bari beri ninkii jidkaas socdo haddaa iskaaga dhiibto lacagta oo gadaadnimo adoo doodaya maata waxba laguma qabanayo markaa waxaan ka codsanayaa dadweynaha muslimiinta arrintaasayto inay deg deg shaqada u qabtaan oo kenya ay ka daahin waktiga xajka sanadkanayto